waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
booliiska victoria ayaa sheegay in la helay lamaanaha iyo caruurta ninkii shalay lagu eedeeyey inuu toogasho ku dilay laba askari oo booliisa ninkaa ayaa la rumaysan yahay inuu ku dhuumanayo kaymo cufan oo ku yaala meel saddex boqol oo kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada malban lamaanaha iyo caruurta ninkaas ayaa fiidnimadii xalayto oo talaado ahayd tegey saldhig booliis ninkan oo ay warbaahin badani ku sheegeen magaciisa desi freeman oo konton iyo lix jir ah ayaa la rumaysan yahay inuu si weyn u hubaysan yahay daraasad cusub ayaa sheegtay in shan ka mid ah soo saarayaasha dhaqaalaha ee ugu waaweyn australia ay tahay in ay joojiyaan ku tiirsanaantooda shidaalka diisalka ama naaftada haddii ay australia rabtabaa la yidhi in ay gaarto yoolkeeda net zero ee laba kun iyo kontonka australian academy uh, australian academy of technological sciences and engineering ayaa ayaa ogaatay in isticmaalidda diisalku ay mas-uul ka tahay boqolkiiba toddobiyo toban ka mid ah qiiqa kaarboonka ee dalka cilmi baaris ayaa lagu sheegay in shanta ugu waaweyn ee dhaqaalaha dhaqaalakaabayaasha ee ku tiirsan diisalku ay kala yihiin macdanta gaadiidka xamuulka beeraha kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kaymaha dadka leh hanti guri iyo kuwo dakhligoodu sarreeyo ayaa la ogaaday in ay deggan yihiin guryaha dowladda queensland ee loogu talagalay danyarta sida lagu sheegay dib u eegis ay dowladdu ku samaysay kirada guryaha bulshada dowladda queensland ayaa ilaa kowdii bishii julaay dib u eegis ku samaynaysay in ka badan laba kun oo kiraystayaal ah oo kiraystayaal guryaha bulshada ah kadib markii ay ku dhawaaqday hubin sannadla ah oo lagu xaqiijinayo in kiraystayaasha guryaha degani yihiin kuwo ka soo baxay shuruudihii dib u eegista ayaa lagu ogaaday in tobannaan kiraystayaal ah uu mushaharkoodu ka badan yahay kii shuruudda guryaha islamarkaana ay sagaal ka mid ihi leeyihiin hanti guri eeraan ayaa beenisay eedeyntii ay dowladda federaalk ee austraaliya u soo jeedisay ee ahayd inay ka dambeeyeen laba weerar oo yuhuud nacayb ah oo lagu fuliyey austraaliya gudaheeda danjiraha eeraan u jooga austraaliya ayaa loo sheegay inuu austraaliya kaga baxo toddoba maalmood gudahood afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee eeraan ismaaciil bagay ayaa sheegay in eeraan aysan ahayn dal kasoo hor
این تحول جدید هست همکاران من مشغول بررسی موضوع و
tani waa wax cusub asxaabtayda ayaa baaraysa arrintan iyo jawaabteedaba laakiin eedayntan la soo jeediyey waxba kama jiraan fikirka loo yaqaano antisemitism oo ah kasoo horjeedka yuhuuddana dhaqankayaga meelna kagama jirto soo jireen ahaan ama diin ahaanba waa wax laga leeyahay xagga reer galbeedka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee australia penny wong ayaa sheegtay in go-aanka xiriirka diblomaasiyad loogu jaray eeraan uu tusaale u yahay in ay austraaliya ilaalinayso sida qiimaha dimuqraadiyaddu ugu culus tahay waxaan qabnaa in ay dowlado kalena doonayaan in ay saamayn ku yeeshaan dimuqraadiyaddeenna siyaabo badan oo ay ku jiraan marin habaabin iyo xog khaldan waxaan nahay dad waaweyn dhammaanteen waan aragnaa waxa ka dhacaya baraha bulshada iyo ilo kale waanan ognahay sidaa awgeed ha noqoto warbaahinta dowladda ama qof kastaba eh waa in aanu wada shaqaynaa si aan u ilaalinno dimuqraadiyaddeenna ooaan u adkaysanno waana qayb ka mid ah sababta ay dowladdu tallaabadan u qaaday ayay tidhi diblomaasiyiintii austraaliya ee ku sugnaa waddanka eeraan ayaa dhammaantood laga soo daadgureeyey madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ku eedeeyey ruushka in uu ka warwareegayo wadahadallo dhab ah oo lagu soo afjaro dagaalka uu kula jiro dalkiisa master zelenski waxa uu sheegay in dowladdiisu xiriir la samaysay dalal lagu qaban karo wadahadallo lagu wado inay dhex maraan isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uuna beesha caalamka ku booriyey in ay sii wadaan cadaadiska ay saarayaan ruushka Росія дає сигнали виключно про те, що збирається і надалі ухилятись від ruushku wuxuu keliya bixinayaa calaamado muujinaya in uu sii wadayo ka warwareegidda wadahadallo dhab ah ujeedkiisana waxaa bedeli kara oo keliya cunaqabatayn adag canshuuro culus iyo cadaadis dhab ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isna sheegay inuu diyaar u yahay inuu cunaqabatayn dheeraad ah saari doono haddii aanu master putin aqbalin xabad joojin baadhitaankii hore ee ay israa'iil ku samaysay weerar lagu qaaday cisbitaal ku yaala gaasa ayay ayna ku dhinteen ugu yaraan labaatan qof oo ay ku jiraan shan weriye ayaa lagu sheegay in ujeeddada weerarkaasi ahayd in la bartilmaameedsado kamarad ay xamaas ku rakibatay halkaa si ay ula socoto ciidamada israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in dhimashada wariyayaashu ay ahayd shil naxdin leh si kastaba ha ahaatee afhayeenka qaramada midoobay stefan dujarik ayaa u sheegay wariyayaasha in ay tahay in israa'iil si weyn loola xisaabtamo Look, I think there will be a good start when there's accountability uh, for Waxaan u those.
malaynay- uh, waxaan u malaynayaa inay bilow wanaagsan u noqon doonto marka la helo isla xisaabtan ku saabsan dadkii noloshooda waayey asxaabtii shaqaalaha caafimaadka iyo dhammaan dadka kale ee rayidka ayuu yidhi israa'iil ayaa sheegtay in la samayn doono baadhitaano dheeraad ah oo ku saabsan sidii loo go'aamiyey iyo sidii loo amray duqaynta maanta oo arbaca ahana saadaasha hawada ee austraaliya waxay ahayd sidan soo socotaa magaalada beth shuuxyo toddobiyo toban digri adelaide shuuxyo afariyo toban malbana shuuxyo lix iyo toban digri cambra shuuxyo si- sii khafiifaya shan iyo toban digri sydney qayb ahaan daruur saddex iyo labaatan digri iyo brisbane oo inta badan qoraxa sideed iyo labaatan digri iyo darwin oo ah qorax labiyo soddon digri halkii doolar ee australiyan ahna maanta waxaa lagu sarrifayey shan iyo lixdan senti oo doolarka maraykanka ah doolar iyo kow iyo toban senti oo doolarka new zealana iyo eber dhibic konton iyo lix euro ah warkiina maanta intaas ayuu ku dhan yahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho